barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha disembar waa afar iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya nuur xasan nuuriyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyaro kala duwan oo qaarkood ay dhigtaan dugsiyada kala duwan ee magaalada boosaaso ayaa raashin iyo agab kale u ururiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen anigoo ku hadladee magaca ardayda ma aha baan leeyahay taakulayntan tayadii ugu horraysay waanu wadaynaa intaanu dadaali karno maanta abaala waan u jeednaa abaala xun baa ka jira deegaankeenna inuu loo wada kaco ayaannu ka wada codsanaa dhammaan dadka sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa barashada kombyuutarka iyo saamaynta uu ku leeyahay shaqo helista dhallinyarada marka ay gabadhu isteeda shaqo tag ama shirkadaha ha noqoto gobolkeena ka jira ama ha noqoto meelo kale waxaa lagu xoraya marka ugu horeysa kombyuutar ma taqaanaa la odhan maayo kombyuutar waa taqaana laakiin ma taqaan ayaa lagu odhanaya may hadday tiraahdo odhan maayaan makaa caawinaa ee waxaa lagu odhanaya orda naga tag marka habluhu way ku khasban yihiin markasta in ay kombyuutarka bartaan heesaha aan idinku tala galnayna waxaa ka mid ah wacani ayaamahan wakhtigii aan joognayo waagii cadaadaba naftaayna wadagto
codkaas ama heesaasaad maqlayseen shaymi radacar iyo weliba sheekooyin kale iyo xubintii ciyaaraha goordho ayaad maqli doontaan marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida qorshe la doonayey in lagu daadgureeyo dadka rayidka ah iyo mucaaradka ku sugan magaalada xalab ee dalka siiriya ayaa dib loo dhigay maanta xalab waxaa ka socday dadaallo kala duwan oo la rabay in lagu joojiyo dagaalada islamarkaana daawooyin iyo cunto lagu gaadhsiiyo kumanaanka qof ee halkaasi ku go'doonsan heshiiskii ugu dambeeyey waxaa lagu dhawaaqay shalay salaasadii kaas oo la filayey in daadgurayntu ay bilaabanto saaka oo arbaco ahayd hase ahaatee waxaa duhurnimadan maanta ah lagu soo warramayaa in ay duqayn kala duwani ka dhacday qaybo ka mid a bariga magaalada xalab
gacanyarayaasha madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay in trump uu go'aansaday in waaxda tamarta uu madax uga dhigo gubernatorihii hore ee gobolka texas rick berry oo ka mid ahaa dadka sida aadka ah ugu kacsanaa trump trump weli si rasmi ah muusan ugu dhawaaqin magacaabista berry oo muddo afar iyo toban sano ah maamulayay gobolka dhaca dhinaca koonfur galbeed ee maraykanka ee texas oo ah gobolka labaad ee ugu weyn maraykanka laakiin saraakiisha aadka ugu dhow trump ayaa xaqiijiyey in berry la filayo inuu hogaamiyo waaxda tamarta maraykanka oo ay ka shaqeeyaan ilaa iyo boqol kun oo shaqaale ah rick berry oo laba jeer isu soo sharaxay xilka madaxtinimada maraykanka ayaa intii ay socdeen isreebreebka musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ee doorashooyinkii ka dhacay maraykanka sanadkan ku tilmaamay donald trump shaqsi kansar ku ah muxaafidnimada
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan qaar ka mid ah dhallinyarada wax ka barta iskuullada magaalada boosaaso ayaa bilaabay in ay caawiyaan dadka abaaruhu ay saameeyeen gaar ahaan abaaraha ka jira dalka soomaaliya gaar ahaan gobolada puntland ardaydan oo isugu jira gabdho iyo wiilal dhallinyaro ah ayaa iska ururiyey lacago ay ku iibiyeen dhar iyo cunto kadibna ku wareejiyey dadka ay saameeyeen abaaruhu gaar ahaan guddiyada arrimahaasi u qaabilsan inay dadkaas tabaalaysan gacan siiyaan warbixintan waxaa magaalada boosaaso ka soo diray waryaheenna yuusuf maxamuud yuusuf ardada dhigata iskuullada kala duwan ee magaalada boosaaso deeqaha ay wareejinayeen waxaa goobjoog ka ahaa wasaaradda waxbarashada puntland guddiga abaaraha macallimiin iyo weliba waalidiin qaar ka mid ah dhallinyarada iskuullada magaalada boosaaso iyo weliba macallimiintooda ayaa ka warramay sida ay ardadaasi iskugu xilqaameen in ay caawiyaan dadka ay abaaruhu ay saameeyeen fasalku sida ogtiin waa forforsi wax ka qayb qaadanay walaalayaashan dhiba- dhibaataysan wax bixinay soddon haaf oo raashinka bur iyo iskugu jira bariis insha allah ka badanna waa waa bixinaynaa waa walaalahi waa kaalmaynaynaa dhibaatada ku jira ilaahina wax ka baryaynaa inuu roob iyo khayr nagu bedelo insha allah imtixaanka qarankaa galina ilaahay naga fududeeyo anigoo ku hadlaya magaca ardayda is- ma aha baan leeyahay taakulayntan tayadii ugu horreysay waanu wadaynaa intaanu dadaali karno maanta abaala waa u- waa ujeednaa abaala xun baa ka jira deegaankeenna in loo wada kaco ayaanu ka wada codsanaa dhammaan dadka in loo wada kaco arrintan loo wada istaago annaguna waxayna leenahay tayada ugu horreysay maaha waan wadi doonaa in badan in badan waxaan salaamayaa maamulka macallimiinta wasaaradda waxbarashada iyo guddiga taakulaynta raashinkaasi wuxuu ka kooban yahay lix iyo labaatan kiish oo bariis ah een, sade- konton iyo saddex kartoon oo baasta ah oo isugu jidha baasta fiino iyo baasta makaroni afar kiis iyo bar oo- oo sonkor ah saliid afar caag ah timir afar kartoon faasuuliyad laba kartoon iyo bar kalluun haaf kartoon oomo ko- een, waxay tahay haaf ah sharaab ilataanga ah caleen shaah yaanyo een, shiidshiid iyo taraq dhammaan wixii guryaha looga baahnaa alaabta agabka aragtaan dhammaantood waxaa keenay ardayda dugsiga sare maxaa awaale iyo ardayda dugsiga dhexe ee daarulbirri iyadoo arday kastaba uu wax kooban keenayay ki- kiilo kiilo uu keenayey waxaad dareemaysaan marka inaan wax badan qabsan karno bay arrintaasi muujinaysaa haddii kiilo kiilodan isku darray ay intaasoo kiis noqonayso waxayna ugu talagalnay inaan kaga qayb qaadanno abaaraha iyo dhibta dalka ka jira macallimiinta ardayda dugsiga biyo kulle waxaan maanta een, ku wareejinayaa wasaaradda waxbarashada iyo guddiga abaaraha een, een, heer puntland een, raashin deeqa oo ardada dugsigu ay iska aruuriyeen uguna deeqeen een, dhibaatada iyo abaarta ka taagan dalka waxaanu ku wareejinay annagoo reer daar qur-aana oo ardada aanu ka soo ururinayo ubadka yaryar iyo bulshada een, kana qayb qaadanayna abaaraha een, raashin dhan bariis baasto bur daqiiq timir dhar faasuuliyad iyo kalluun noocyada iyo noocyo kale isugu jira ayaan waxaanu ku wareejinaynaa guddoomiyaha degmada waxbarashada guddoomiyaha waxaan rabnaa haddaan iskuulka ugaasyaasiin inaan ku wareejinno guddiga saakulaynta raashin yar oo ah qoondaydii saakulada ugu talagalnay oo ah oo dhan bariis dhan lix iyo toban kiish bur toban kiish sonkor toban kiish baaso saddex iyo labaatan kartoon saliid laba kartoon hal jirikaan iyo afar caagadood laba bacodoo dharah laba boorso dhar iyo bac bac kalluuna saabuun iyo kormeeraha wasaaradda waxbarashada gobolka bari muuse jibriil ayaa maamulayaasha iskuullada iyo weliba ardada ugu baaqay inay sii laba jabbaaraan deeqaha ay ugu gurmanayaan dadka ay abaaruhu ay saameeyeen anigoo ka hadlayaa magacii guddoonka waxbarashada ee gobolka waxaan ugu baaqayaa dhammaan maamulayaasha dugsiyada macadyada daaruquraannada jaamacadaha barnaamijkan inay qaybtooda ka qaataan dugsiyada halkan maaragtay iyagu maanta aa nagu wareejiyey raashinka oo wasaaradda waxbarashada kusoo wareejiyey oon guddiga ku wareejinaynaa aad iyo aad baan halkan ugu mahad celinaynaa waa fayska koowaad weeye waxa weeye meesha ha laga sii wado waxa weeye sidaa ha loo ururiyo waa gargaar weeye sheekh fa'aad xaaji nuur guddoomiyaha guddiga taakulaynta dadka ay abaaruhu ay saameeyeen ee puntland ayaa sheegay in dadkaasi ay u baahan yihiin in wax loo qabto wuxuu sidoo kale ammaan iyo weliba boogaadin u jeediyey dhallinyarada waxbarashada gobolka bari waxaan u macalin- mahad celinaynaa ardayda kuwa hoose kuwa dhexe kuwa sare waxaan leenahay adduun iyo aakhiraba allah idin barakeeyo miisaanka xasanaadka allah idinku daro arday dalka iyo diinta iyo dadka anfacda ilaahay idinka dhigo een, arday tacliinta ku fiican oo kaalin mugla gasha ilaahay idinka dhigo een, waxaan dhihi karnaa waxaa yaryar oo laysku darayo ayaa ummadda wax taraya een, markii ummaddu iskaashatana wax badan ayay qabsan kadhaa wuxuu yidhi abwaankii hadduu baarigeennu isu tago buuruhu jabin haddii xoogga laysku daro buuraha xitaa waa la jabin karaa laakiin haddii qofba meel ka baxo waxba lama qaban karo aad iyo aad baa umahadsantihiin ilaahay ha idin barakeeyo Een, ardayda weliba si gaara ilaahay ha idin barakeeyo insha allahu tacaala baaraka allah fiikum muddooyinkii ugu dambeeyey puntland waxaa ka soconayey in bahda waxbarashada ay caawiyaan dadka ay abaaruhu ay saameeyeen yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhallinyarada kala duwan ee ku nool magaalada laascaanood ayaa aad u xiiseeya barashada kombyuutarka iyaga oo sheegay in barashada kombyuutarka ay u sahasho inay shaqo helaan haddaba wariyaha v o e da ee laascaanood cabdikariin olol ayaa booqday dugsi lagu barto kombyuutarka waxaana uu ka soo diray warbixintan magaalada laascaanood xarun ku taalla ayaa waxaa si weyn loogu dhiirigeliyaa dhallinyarada waana xarunta future technology waxayna bartaa arday aada u fara badan oo iskugu jirta wiilal iyo hablo qaar ka mid a ardaydaas ayaan la sheekaystay magacaygu waxaa la dhahaa cabdisaaq cumar cadaysay kombyuutarka ardayda barata future technology ayaan ka tirsanahay arday baan ahay dugsiga sare celays baan dhigtaa faygi horta hawl baa igu kaliftay inaan kombyuutarka barto waxaan xasuustaa maalin anigoo foonwankaygii marka aan ahaa ayaa macalin waxay noo direen cashar kadibna waxay nagu dhaheen casharkaa soo qora kombyuutarku soo qora laba maalmood ayay iga qaadatay intaan la wareegaya intaan kombyuutar oday adeerkay ka soo qaatay anigo aan wordsa macal waxba ku qori karayn laba maalmood ayay iga qaadatay inaan marba qof raadiyo yaqaana oo markii dambe qof aan helay ii qaadatay kadib halkaas arkasaan ka go'aansaday in aan kombyuutarka barto ciid inuu waxay qorto ugama baahani anaa dadka ku caawiya howlo fara badan baan ku qaban karaa hadday furfuri tahay anaa dadka adeer ku caawiya cidina uma daba fadhiisto anaa lay daba fadhiistaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anuu magacaygu yahay sakariya maxamed maxamed waxaa lahay ee arday dhigta future technology college run ahaantii waxaa lahay ardayga ugu yar oo dhigta future haddaa tiriyo kor sidaa soo bartay ee macalinkaygu bare waxaa ka mid ah microsoftiga microsoftiga photoshopka photoshopka video editingka adigu waad ugu yar tahay dhallinyarada dhiganaysa kombyuutarka daadaad waxaad igu sheegtay labiyo toban bal iga sheekee markaad baranaysay iyo intaad la eg tahay iyo dadkan waaweyn aad la dhiganayso maxaad dareemaysaa iyo qaabkaad u dhigata casharada bal ka war run ahaanta intaa kuu sheego anuu beerkaas soo geliyay kubiyo toban jir baan ahaa maalintii igu horeysana keligay wilal baa ku horeeyey habla ila dhiganayo dee maalintii wilal fara badan ay la soo galeen dee waxaas de adaa meesha ugu yaree sabka hore fadhisa
sidoo kale barashada kombyuutarka ayaa habluhu si weyn u bartaan waxayna doonayeen inay noloshooda ku mareeyaan qaarkoodna ay ka shaqeeyaan xafiisyada kala duwan barashada kombyuutarka ayaa waxay tahay mid ay si weyn dhallinyaradu u xiiseynayaan shuruudaha ugu faraha badan ee lagu xidho xafiisyada shaqada ay ka doontaan ayaa ka mid anigu ka gabadh ahaan runtii markaan arkay gabdhihii gobolka sool anigu waxaan doorbiday inaan kombyuutarka barto wax waad baran kartaa dugsi sare waad dhigan kartaa laakiinse kombyuutar haddaadan aqoon wax faa'iida oo ay aqoonta kuu leedahay ma jirto hablihii oo guryahooda fadhiya aan kombyuutarka ku hakarbixi karayn hablihii oo markay rabaan inay wax bartaan ay isdhaadaan kombyuutarka la taga meelahan ay ragga u diidayaan marka ay gabadhu isteedahay shaqo tag ama shirkadaha ha noqoto gobolkeena ka jira ama ha noqoto meelo kale waxaa lagu xoreeya marka ugu horeysa kombyuutar mataqaanaa la oran maayo kombyuutar waa taqaana laakiin mataqaan ayaa lagu oranaya may hadday tiraahdo oran maayaan makaa caawinaa ee waxaa lagu oranaya ordan naga tag marka habluhu way ku khasban yihiin markasta in ay kombyuutarka bartaan maamulaha future oo ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood aqoon-yahankeedana ah ayaa wuxuu iga sheekeeyey sababihii ku kalifay inuu dhallinyarada u fura xarun ay shaqo abuur ka sameeyaan si ay ula qabsadaan teknolojiyadda casriga ee haatan dunida ku tallaabsanayso bal iga sheekee waxyaabaha kugu kalifay oo aad fursadan u siisay dhallinyaro aada u fara badan inay ka faa'iidaystaan aqoonta magacay waa boos boodboos anigoo ah maamulaha collegeka future technology runtii waxaan ugu dhaliyey collegeka future technology inaanu ka furno magaalada laascaanood markaan aragnay baahida loo qabo teknolojiyadda casriga ah iyo dadku say ugu baahan yihiin inay helaan teknolojiyada casri ah weliba si hagar la-aan ah lagu hagarbaxayo ardayda loogu dhigayo intercoob ku sameynay inta arday aan combyutarka si fiican uga faa'iidaystay ee hadda ku shaqaysta ama shirkado u shaqeeya ama ka qalanjabiyey collegeka future technology oo isku jira wiila iyo hababa waa sagaal boqol iyo dheeraad arday afar sano gudahood haddana ay ka qalanjabinayaan dufcaddii ugu badnayd ee collegeka ka qalanjabin doonta future technology laba kun iyo toddobiyo tobanka bisha koowaad insha allah haddii ilaaha idmo runtii waxaan u sameynay shaqo abuur waxaan ugu talagalay barnaamijkan teknolojiyadda qofku intuu barto inuu ku shaqaysan karo maadaama oo qofkii word iyo excel hadduu barto shaqo yaroo fiican ku heli karo isagu gaarkiisa u furan karo ama nootaayo ama loteriyo kale xareyn karayo waxyaalaha yaryar necessariga computerka wuxuu noqday waxaa buuggii xisaabtii lagu qori jiray iyo documentigii lagu qori jiray waxaa loo rogay computer baa loo bedelay berigii hore saan ka warqabno wixii toddobaatankii ka sokeeyey waxaa la odhan jiray boqori taqaanaa af soomaaliga xisaabta ma xisaabin kartaa ha haddii aad tirahdid shaqaad heli jirtay laakiin haddar wuxuu noqday computerku haddii aadan computer aqoonin aadaan shaqo kasta aanan helaynin oo lagu oranaya computer ma taqaanaa may hore soo bara haddaba
qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada laascaanood waxay u waramayeen waryaheena cabdikariin olol halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a waxaan filayaa nuuro inta aynan ka gelin ka tegin kombyuterkaas xilliyadii hore dhalinyaradu waxay aada u xiiseyn jireen inay kombyuterka bartaan dugsiyaal la aadi jiray laakiin haatan Waa waxaa jirta.
bedelay een, waxaan la yidhahdo social media oo tusaale ahaan qofkii facebooka markuu bartayba dee facebooka halkuu ka baranayaa aad iyo aad dhalinyaro badana maaragta ismaaciil oo ayagoonan aanan gelin iskuullada kombyuutarada waxay ka baawsadaan eh, dhalinyarada asaagooda ah ee iyagu wax uun maaragtay kaga roon dhinaca kombyuutarada Eh, waxaadna moodaa in social mediaha uu aad u baray isticmaalka kombyuutarada dhalinyaro aad u fara badan marka waxay ka mid tahay eh, dhanka wanaagsan ee social mediaha in maaragta dhalinyaradu ay kaga faa'iideysanayaan aqoonta dhinaca kombyuutarada waan gartaa faaido faa'iido iyo khasaare badan ba markaa way leeyihiin barihiis gaadhsiinta bulshada oo saameyn badan dabcan dee dhallinyaradii iyo noloshii iyo waxyaaba badan ku yeeshay haatanna dhinacii heesa ayaan usoo jaleeci doonaa waa heesuu ku luuqaya allahu naxariista finaankii shay mire dacar waa heesta wacan
wacanay ayaamahan wakhtigii aan joognayo waagii cadaadaba wacanay ayaamahan wakhtigii aan joognayo waagii cadaadaba naftaa ilaa wadagto welweligu abuurtee naftaa ilaa wadagto welweligu abuurtee anuu wadaa jirkeeniyo jecel weheshigeena waxyeeladan ku gaadha wadnahaygan damcada laygaka laygaka laygaka wareeje anuu wadaa jirkeeniyo jecel weheshigeena waxyeeladan ku gaadha wadnahaygan damcada laygaka laygaka laygaka wareeje mawarxumata shiiliyo nacabaa ku weeraray wadiganistorshee mawarxumatashiiliyo nacabaa ku weeraray wadiganistorshee walbahaarka dunidiyo walwalkiyo dhibaatada wayna abuureen walbahaarka dunidiyo walwalkiyo dhibaatada wayna abuureen inkastoo wanaag jiro marna laguma waaye inkastoo wanaag jiro marna laguma waaye wanku ee
heestaas uu ku luuqaynayay fanaanka shay miradda caralaha naxariistee ee wacan haddaynu intaas kaga nimaadno halkaad nagala socoteenna waa la-anta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxay noo hayaan nuur xasan nuur
haddii aan ku horeyno waxaa xalay la ciyaaray laba kulan oo ka tirsan horyaalka ingiriiska kooxda arsenal ayaa weysay fursad ay ku qaban lahayd hoggaanka horyaalka kadib markii ay khasaaro kala kulantay kooxda everton oo ku garaacday laba gool iyo gool guushan oo ahayd tii ugu horraysay ee ay hesho everton tan iyo bishii oktoobar waxa ay soo gebagabaysay guulo isdaba joog ah oo ay arsenal ka gaaraysay toddobaadyadii lasoo dhaafay horyaalka arsenal iyada ayaa la hormartay goolka waxaana u saxiixay weeraryahankooda alexis sanches hase yeeshee laba gool oo ay everton u kala dhaliyeen simas colman iyo ashley williams ayay ku xaqiijisay guushaasi oo u dirtay kaalinta toddobaad waxa ay afar dhibcood ka hoosaysaa hadda kooxda kaalinta afraad ku jirta ee tottenham ciyaar kale oo xiise lahayd ayaa xalay dhex martay kooxaha bournemouth iyo leicester city waxaana gool iyo eber ku adkaatay kooxda bournemouth goolka guusha waxaa u dhaliyay ciyaaryahan mag paf bournemouth hadda waxa ay ku jirtaa kaalinta siddeedaad iyada oo leh koob iyo labaatan dhibcood waana booskii ugu horreeyey oo ay ka gaarto horyaalka ingiriiska taariikhda kooxdani ciyaaraha kale ee harsanna galabta iyo caawa ayaa la kala ciyaari doonaa kooxda middlesbrough waxa ay martigelin doontaa liverpool chelsea ayaa u socdaalaysa garoonka sunderland westham united waxa ay is arkayaan kooxda banley manchester united waxa ay fowda dari doontaa kooxda crystal palace manchester city waxay is arkayaan kooxda watford halka tottenham hotsbor ay la dheeli doonto kooxda kubadda cagta ee hall city ciyaarahaasi waxa ay dhici doonaan galabta iyo caawa natiijooyinka ka soo baxana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan ciyaaraha idaacadaheenna kale ee soo aadan
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay wararka ugu dambeeya dhe ciyaara nuurow bal dhinaca ciyaaraha haddii aynu ag joogno weli ingiriiskaoo kale waa kooxaa ugu badan ee la taageero marka maxaas leedahay soomaalidu aad u taageerto xaqiiqdii ismaaciilow kooxda la yidhaahdo arsenal ayaa ah kooxda ugu taageeraha badan ee keliya ma ahan soomaaliya ee xitaa africa dalalka gaar ahaan galbeedka iyo bariga africa waxaa la ogaaday in kooxda arsenal ay tahay kooxda ugu taageeraha badan hase yeeshee kooxaha kale ee sida manchester united iyo liverpool iyo chelseayaba taageerayaal badan ayay ku leeyihiin horyaalka ingiriiskana ismaaciilow waxa uu noqday sanadihii ugu dambeeyey horyaalka loogu daawashada badan yahay waxaana taasi ay ku imaanaysaa warbaahinta ingiriiska oo geliyey maaragtay waqti fara badan iyo maaragtay dowladda ingiriiska oo lacago fara badan gelisay si ay kanaalo badan oo caalamka ah maaragtay ay u sii daayaan ciyaaraha premier league ingiriiska talyaaniga ayaa berigii hore ismaaciil oo ahaa jiray horyaalka loogu daawashada badan yahay hase yeeshee waxaad moodaa ingiriiska iyo spain in ay noqdeen horyaalada loogu daawashada badan yahay
aad umaasayey nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey dhinac yarayna la socodsiinaya haatanna dhinacii heesa haddaan mar kale jileecno hees uu ku luuqeeyo fanaanka la foole ayaan haatanna idiinsoo qabanayna
afaankii dumarkee miirkaygu raaca madhaafaankii dumarkee miirkaygu raaca mid iraali geliso ku maqsuuday baatee mid iraali geliso ka maqsuuday baatee miskigii adduunkiyo ulaaxdii xalaashe miskigii adduunkiyo mulaaxdii xalaashe qurux lagu manaysiyo malabkii shinnida sida marojana malabkii shinnida sida mirojana miskigii adduunkiyo mulaaxdii xalaashe miskigii adduunkiyo mulaaxdii xalaashe maasha allaahuye maankii qalbiga u macaantahe maankii qalbiga u macaantahe
heestaasi uu ku luqeeyay maxamed xasan xuseen lafoole waxa ay gebagabo u ahayd idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinayay ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhegaystayaal tan iyo galabta afarta galabnimo waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
miisaanka dhaqankiyo maamuska gobannimo miisaanka dhaqankiyo maamuska gobannimo waa midaad u dhalato rabbi kugu manayse wa midaad u dhalato